Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteena internetka ee v o a somaali dt com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti siddeed iyo tobanka bisha abriil sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a dhegaystayaal ajaanib waa ajaanibka ku nool dalka koonfur afrika oo bilaabay inay gabaad ka raadiyaan saldhigyada booliiska si looga difaaco weerarada ay ku hayaan dadka u dhasha dalka koonfur afrika xildhibaan ka tirsan maamulka puntland oo maanta dabley hubaysani ay ku dishay magaalada muqdisho somalilan oo xabsiga dhigtay madaxa xarunta xuquuqul insaanka oo lagu magacaabo guuleed axmed jaamac wuxuuna isagoo ku jira xabsiga dhexdiisa v o eda uga warramay
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
marka waxaan ku xidhanay maxkamadda gobolka qolkeeda in dadka lagu xidho waxaa laga xidhay dadkii la dilay baa maantidii wata ka hadlay lix qof oo dinta lagu xukumay arrinkaasaan ka hadlay marka kamaan soo horjeysan turkiya waxaan laakiin waxaa habboon in laga fiirsooba oo la kalgufo marar badan baa garsoorka waxay ku qasay
intaynu ku guda jirno barnaamijkeenna galabnimo ayaad waraysigaasi kaga bogan doontaan waxaad maqli doontaan hambalyadii iyo heesihii balse marka hore qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa
howlgalka qaramada midoobay ee dalka afghanistan ayaa cambaareeyey weerar bambaano oo maanta oo sabti ah lagu dilay ilaa shan iyo soddon qof islamarkaana lagu dhaawacay in ka badan boqol qof oo kale war-saxaafadeed uu soo saaray howlgalka qaramada midoobay ee u n a m a ayaa sheegay in weeraradan sii socda ee kordhay ee ka dhacaya goobaha dadku ku badan yahay inay noqonayso dembi dagaal taliyaha booliska ee gobolka nagamar ayaa isagu u sheegay wariyaasha in weerarkani ka dhacay barxadda hore ee bangi ku yaala bariga magaalada jalalabaad halkaas oo shaqaalaha dowladdu ay ka qaadanayeen mushaharooyinkooda daalibaan ayaa diiday mas-uuliyadda weerarkaas duqayn culus oo xagga cirka ah oo lala beegsanayo ciidamada isbahaysiga ay wadaan dalka sacuudigu uu hogaaminayo ayaa weli waxa ay kasii socdaan yeman iyadoo kooxda alqaacidana ay guulo ka gaareen bariga dalkaasi ciidamada suuriya ay ayaa iyagu waxa ay hogaaminayaan waa ciidamada sacuudigan iraahdee dhegeystayaal ayaa waxa ay hogaaminayaan isbahaysigaasi waxayna qaadeen weeraro bambaano oo lala beegsaday dhowr magaalo oo ku yaala dalkaasi oo ay ka mid tahay caasimada sanca magaalada labaad ee dalka ugu weydane ticis iyo sidoo kaleeta kale dekedaah ee cadan isbahaysiga ayaa waxa ay bartilmaameedsanayaan xuurtiyiinta shiicada ah oo la rumaysan yahay inay iiraan taageero ka helayaan munaasabad maalinta iiraan ciidamadeeda oo kusoo beegantay sabtidii ayaa madaxweyne xasan ruuxaani waxa uu si caarale u cambaareeyey ololaha duqaynta ah ee sacuudigu ay wadaane ka dhanka ah yeman wuxuuna yiri sacuudigu waxa ay abuurayaan miraha naceebka dadka gobolka waa ayna arki doonaan jawaabta ka dhalan karta dhowaan madaxweynaha dalka maraykanka barack obama oo jeedinayay khudbad toddobaadkiisa ayaa sheegay inay halis inaanay jirin halis ka weyn isbeddelka cimilada oo soo food saarta koonkan madaxweynaha dalka maraykanka ayaa hadalkiisa sii raaciyey in isbeddelka cimiladu aanu ahayn xilligan mid la iska indhaatiri karo afar iyo tobankii sano oo ka mid ah shan iyo tobankii sano ee taariikhda ugu kulula ayaa bini'aadanka uu soo maray ayaa qarnigan bilowgiisii dhacay wuxuuna madaxweyne obama sheegay in sanadkii hore ahaa sanadkii ugu diirimaadka badnaa ee la diiwaangeliyey diirimaadka sii kordhaya ee caalamku waa arrin dhibaatooyin badan wadata wuxuuna madaxweyne obama sheegay in duufaano xoog badan iyo abaaro daba dheeraada ay ka mid yihiin waxyaabaha ka dhalanaya
xogayaha lacagta ee dalka maraykanka jack lowi ayaa waxa uu ku booriyey dalka gariiga inuu dubi oegis ku sameeyo qorsho kasta oo uu ku jiro miisaaniyad sannadeedka dalkaasi si uu markaasi u sameeyo qabyo qoraal dib u habeyn dhaqaale ah oo qancin kara dalalka iyo hay-adaha caalamiga ah ee dalkaasi deymaha ku kabay luwi oo ka hadlayay magaalada tan washington jimcihii shalay ayaa waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay intaasi ay tahay faahfaahin loo baahan yahay oo aanan khudbado iyo hadal lagu xallin karin waxayna u baahan tahay ayuu yidhi howlkarnimo iyo farsamo isla socda master luwi ayaa hadalkan yiri kadib markii uu kulan la qaatay wasiirka arrimaha maaliyadda oo ku jiray kan wasiiro arrimaha maaliyadda uu ku jiray kan gariiga wuxuuna sheegay in baahi deg deg ah loo qabo in lasu la yimaado qorshe cad oo markaasi dadaal ah haddii kalena buu yiri guuldarrada ka dhalan karta waxa ay mar kale qalalaase dhaqaale oo xoogan gelin kartaa waddankaasi iyadoo dhinaca kalena kordhin karta hubaal la-aanta mustaqbalka dhaqaalaha ee dalalka yurub iyo guud ahaanba dunida verovakis oo isagu ah wasiirka maaliyadda ee griiga ayaa waxa uu sheegay dhinaciisa in griiga uu samayn doono xeer jajab si uu markaasi u sii ahaado mid dalalka isticmaala lacagta yuro kasii mid ahaada
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad si toosa noogala socotaan oo idinka imanaysa washington warar ku saabsan soomaaliya ayaa goordhow inoo soo socda balse marka hore koonfur afrika dadka ajanabiga ahan idhaahdee ku nool dalka koonfur afrika gaar ahaan dadka afrikaanka ah ayaa bilaabay inay gabaad ka raadsadaan saldhigyada booliska si looga difaaco weeraro isirnacayb ah ee ay ku hayaan dadka koonfur afrika rabshadaha isirnacaybka ayaa sidoo kale lagu booba hantida dadka ajanabiga ah taas oo sii xoogaysanaysay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waryaheenna maxamed colaad xasan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya
kadib markii xoog looga eryey meelihii ay ku noolaayeen muddo sannado ah ayaa qaxootiga ku sugan magaalada verolam gobolka kwazulu natal oo toddoba iyo labaatan kilomitir uun waqooyiga ka xigta magaalada derban waxay gabaad ka raadiyeen qaxootigaasi dhabarka dambe ee saldhig booliska uu halkaasi ku leeyahay oo ay teendhooyin ka dhisteen maamulka dowladda hoose ee deegaankaasi ayaa sidoo kale u diyaariyey qorshooyin ay ku taageerayaan dadkaasi cunno iyo biyo isaac moyo waa safiirka dalka zimbabwe u fadhiya dalka koonfur afrika si buuxda ayaan u taageersannahay buu yidhi tallaabooyinka ay qaadayaan ciidamada ammaanka waayo marka hore waxaan rabnaa buu yidhi inaan xaqiijinno badbaadada dadkeenna si aan weeraro kale loogu geysan dowladda koonfur afrika ayaana damaanad qaaday arrintaasi buu yidhi toddobaadadii dhowaa rabshadahan isirnacaybka ku salaysan ayaa waxay saameeyeen ilaa iyo sagaal gobol oo ka mid ah gobollada koonfur afrika ugu yaraan shan qof ayaana ku dhintay ku dhowaad toddoba kun oo kalena waxaa lagu qasbay in si naflacaaninimo ah ay u raadsadaan xeryaha qaxootiga ee ay dowladda ammaankoodu sugayso intii ay rabshaduhu socdeen waxaa la boobay dukaamo goobo ganacsi iyo guryo ay ku noolaayeen dadka ajnabiga ah oo badankood ka soo jeeday dalalka ay ka mid yihiin nigeriya soomaaliya malaawi zimbabwe iyo dalka ethoobiya isaac moyo safiirka dalka zimbabwe u fadhiya dalka koonfur afrika ayaa weeraradan ku tilmaamay kuwo ka baxsan dhaqanka bani'aadnimada iyo albaxnimada
waa xaalad muragale buu yidhi waxayna ila tahay in uusan jirin qof bani aadama oo ku farxi kara waxaan oo kale dadkii aan la kulmayey dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay gaar ahaan dadka ajnabigaa buu yidhi waxay kuu sheegayaan buu yidhi in waxa oo kale aysan ka filayn dad walaalahooda waana xaalad adag master moya waxa uu intaasi ku daray in dadka reer zimbabwe oo dhibaato badan ay ka soo gaartay weeraradii dalkaasi kal hore ka dhacay ay hadda badankood dib ugu noqdeen dalkooda kuwa joogana doonayaan inay ku noqdaan haddii aan ka hadla buu yidhi dadka reer zimbabwe in badan oo ka mid ah way guryo noqdeen buu yidhi waxaana hadda ka wada shaqaynaynaa dowladda koonfur afrika si loo hubiyo qorshaha iyo hanaanka celinta dadkan taasina waa sababta aan halkan u joogo buu yidhi waxaa kaloon xaqiijinayaa buu yidhi in sagaashan boqolkiiba dadkii reer zimbabwe ee aan la kulmay ay ii sheegeen inay doonayaan inay dalkooda ku noqdaan kumanaan dadka ajnabiga ah oo ay weheliyeen dad reer koonfur afrikaana oo aan badnayn ayaa waddooyinka magaalada xeebta ku taalla ee durban socod ashtaka ah ku maray maalmihii khamiistii iyo jimcihii shalay si ay u muujiyaan inay ka soo horjeedaan weerarada isirnacaybka ah iyo rabshadaha ka dhashay ee dalkaasi ka socda isla shalay iyadoo uu banaanbaxa socday ayaa waxaa bariga magaalada johannesburg la boobay dukaamada dadka ajnebiga ay leeyihiin rabshado ka dhashay dadka ajnebiga ah oo bilaabay inay baangado qaataan oo ay isdifaacaan ayaa waxaa kala dhex galay ciidamada booliska madaxweynaha dalka koonfur afrika jacob zuma ayaa weeraradan isranacaybka ah cambaariyey isagoo ku tilmaamay kuwo dhaawacaya qiyamka reer koonfur afrika dadka muhaajiriinta ah ee ku nool koonfur afrika oo u badan dadka ka ganacsada ayaa dalkaasi ku qulqulayay tan iyo markii uu dhammaaday xukunkii caddaanka ay gacanta ku hayeen dalkaasi sannadkii kii inta badan dadka reer koonfur afrika ayaa u arka dadka ajnebiga ah kuwo kala wareegay shaqooyinkoodii heerka shaqola'aanta ka jirta dalkaasi koonfur afrika ayaa maraysa boqolkiiba kaasi wuxuu ahaa wariyaheena v o a maxamed colaad xasan oo isagoo washington ku saabsan ku sugan aan idhahdee warbixintaas inooga diyaariyey weerarada isinacaybka ee ka socda dalka koonfur afrika
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a washington ayaad weli la socotaan aadan xaaji xuseen aadan yare oo ka tirsanaa baarlamaanka maamulka puntland ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho xildhibaanka ayaa la sheegay inuu muqdisho u tegay sababa caafimaad si uu markaasi siduu kusoo waramayo wariyaha v o eda muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kooxo hubaysan ayaa maanta degmada hodan ee magaalada muqdisho ku dilay xildhibaan ka tirsan baarlamanka puntland xildhibaankan oo lagu magacaabo aadan xaaji xuseen aadan yare ayaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho u joogay arrimo la xidhiira dhinaca caafimaadkiisa waxaana maanta xilli uu marayey agaarka isbitalka digfeer ay kooxa hubaysani ku fureen rasaas gaarigii uu watay taasoo keentay in xildhibaanku uu halkaasi ku geeriyoodo geerida mudanahan ka tirsan baarlamanka puntland ayaa waxaa v o a uga waramay brofeor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka federaalka soomaaliya oo la socday xaaladda xildhibaanka iyo sababaha uu muqdisho u yimid
naxariistiya jannaha siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun xildhibaankan sida aan ku maqalnay xildhibaan ka soo jeeda ama kaba tirsan xildhibaanada puntland sabab caafimaad xamar uu u yimid marka magaciisana kolleyba aadan yare marka dee waktigiisiina meeshaasuu saaki ku ekaa ilaahay xaggiisa baan naxariistii aan weydiinaynaa iyo inuu dembigiisii u dhaafo wuxuu ka tegayna sabriga iimaan inuu ka siiyo duuliyadeeda iyo hawsheeda hay-adaha ee khusayso hay-ad weliba way garanaysaa waxaa mas-uuliyadii ay saaran qofna ma aragtay hawshiisa soomaalidu say tiraahdo burdacawo laysma faro nina hawshiisa hadda annaga fari mayno hay-adaha nabadgelyada waa hawl iyaga badi maanta looga baahan yahay holol dambiyadyada dhaca in iyaga ay arrimahaas sidii wax loogu qaban lahaa ay hawshooda ay la yimaadaan waxqabadkeeda ilaa hadda lama oga sababaha dhabta ah ee xildhibaanka loo bartilmaameedsaday mana jirto cid sheegatay dilkiisa sidoo kale dilka xildhibaankan ayaanay weli ka hadlin laamaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal magaalada hargeysa waxaa maanta lagu xidhay guuleed axmed jaamac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka oo ah xarun madax bannaan oo ka shaqaysa arrimaha xuquuqda aadanaha kana howlgasha magaalada hargeysa war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta uu ka tirsan yahay ayaa lagu cambaareeyey xadhigiisan sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac waa hagaag dhegaystayaal goordhow ayaynu ku soo noqon doonaa warbixinta ku saabsan magaalada hargeysa haddaynu haatanna mar kale ku noqonno gudoomiyaha xarunta xuquuqal insaanka ee human rights center guuleed axmed jaamac oo khadka telefoonka kula soo xidhiidhay v o a xilli uu sheegay inuu ku xidhan yahay qol ku dhex yaala maxkamadda gobolka ee magaalada hargeysa ayaa sheegay in xadhigiisa ula xidhiidho mar uu dhowaan ka hadlay qisaas somalilan ay ku fulisay lix qof oo hore maxkamadu ugu xukuntay dil isagoo intaasi raaciyey in dilkaasi aanu ka soo horjeesan balse uu sheegay inay habboon tahay in laga fiirsado oo la kala hufo waxaa ku xidhanahay maxkamadda gobolka qofkeeda in dadka lagu xidho waxa laga xidhay dadkii la dilay baa maantidii ka kaha lix qof oo dinta lagu arrinkaasaan ka hadlay marka kamaan soo horjeysan dilkii waxaan laakiin waxaa haboon in laga fiirsado oo la kalgufo marar badan baa garsoorka wax isku qasay wasaare ahaan qofkii kamaha ahaa ama bareeqa ahaa iyo kii shuhul camdiga ahaa iyo difaacu nafsi wixii ama mar la isku qarsaa geesta kale xarunta uu guddoomiyaha ka ahaa guuleed axmed jaamac ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku cambaareeyay xadhiggan iyagoo guddoomiyaha maxkamadda gobolkana ku eedeeyey inuu bixiyo amarka xadhigga guddoomiyahooga islamarkaana ku baaqay in si degdega xorriyadiisa loogu soo celiyo guddoomiyaha xarunta xuquuqal insaanka ee human rights center oo hadda ku xidhan xarunta laanta dembi baadhista ee c i d ee magaalada hargeysa ayaan weli hay-adaha cadaaladda ee somalilan wax waraa ka soo saarin sababta xadhiggiisa cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
yahay aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi noo soo diray haatana dhinaca magaalada mandheera haddii aynu u beerno magaalada mandheera ee dhinaca xadka dalka kenya waa magaalo ganacsi ahaan ay isku xiran yihiin degmada beled xaawo ee soomaaliya iyo degmada kale deegaanka suufka ee dhinaca dalka etoobiya haddaba ganacsiga saddex geesoodka ayaa hoos u dhacay sababo ay ugu wacan tahay amni darada ka jirta dalka kenya iyo soomaaliya wariyaha v o eda waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa booqday xuduudda ay wadaagaan saddex geesoodka dalalka kenya ethoobiya iyo soomaaliya warbixintan ayuunu nooga soo diray
halkani waa xuduudda dalka kenya iyo etoobiya waxaana iminka kusii dhaadhacaya webiga dhaawa oo ah webiga kala barah magaalada suufta iyo mandheera oo ah laba magaalo oo xuduud leh marka waxaa nahay doolintan dowladda suufto markaa suufta doomankan waa shirkad weyn oo degmada malka suufta lagale etoobiya geelka shaanka soomaaliya etoobiya ka mid ah marka ahaan waxaan ka shaqaysanaa xuduudka mandheera iyo suuf u dhexaysa qofkii labaatan shilin baan ka qaadanaa halka ruux shan iyo toban ruux baa la saaraa markay saam tahay labaatan ruux baan saarnaa saam baan ku gudbinaa dadka mandheera iyo suuf oo isu dhaf dadka badan eed qaadaan xagee ka yimaadaan dadka badan waxay ka yimaadaan etoobiya bay u badiyiin marna waxay u badiyiin mandheera marna balaxa bay u badiyiin dadka waa isdhaf waatay marka waxaad qaadaan ee doomaha ku rartaan maxaa u badan waxaa u badan alaab bagaashkan sidaa u kalataa ayaa u badan iyo kursiyaashan waxaad arkaysid burka badanaan etoobiya ku imaadaa qudaarta etoobiya bay ka imaadaa badanaa marka waxaan kenya aan ka soo qaadanaa looga baahdo oo firaashaan iyo oomadan marka idinka etoobiyaan baa tihin anaga etoobiyaan baanaan waatay marka suuftaadna degan tihin suuf aan degannahay ma jiran wax caqabado aad idinku haysta halkan maya wax caqabado nagu haysta ma lahan dhanka ammaanka warran dhanka ammaanka waa okay waay laska fiican wax dhibaato ma lahan waata dhanka kenya ka war dalka kenya ammaankeeda maanta waa okay dhinacaan hadda isu wala joogno balse ma okay waay wax dhibaato kama jiran ganacsato fara badan ayaa dalka ethoobiya ka soo tallaabsata subixi waxayna ganacsigooda ku samaystaan gudaha magaalada mandheera dib ayayna uga noqdaan iminkana waxaan dul saaranahay doon ka mid ah doomaha ka tillaabayo xuduudda kenya waxaynu sii qabanaynaa dalka ethoobiya ana magacayga qadiijin maxamed cabdulahi allah qadiij hadda xaggeen saaranna doonaan saaranna webigii dhaawaan dul saaranna meeqa sana halkan ka gudbi jirta adiga aniga ilaa adiga shan iyo toban sano ama labaatan ku dhawaad baa ku gudbaa marka hadda xaggaan u soconnaa hadda waxaan u socdaa gidigii oo suuftaan u socdaa xaggee ka timid marka madheeraan ka imaaday mandheera maxaad ka soo qabanaysa qudaaraan ku soo badinay marka waxaad tahay ganacsatada reer etoobiya ee mandheera ku shaqaysa qudaarta suuf ku soo qaado mandheera geysa maalin walba transportka meeqaa idin ka qaadaa doonta adigu yaraan anakii caagaga in isku soo duuba adiga boqol shilin camal aa nagala qaadaa haddii shan caag gurta iyo aniga boqol shilin camal haddii kale oo wax yaraan wadaniga caaga oo kala daanahay waxaa waaye soddon shilin xuduudda dhanka etoobiya waxaa ku sugan ciidamada booliiska dalka etoobiya baaritaano ayayna ku sameeyaan dhammaan dadka ka soo gudbaya dalka etoobiya soo qabanayo dalkani kenya maxamed cali cumar waxa uu ka mid yahay darawalinta dowmahan macamilka ee ka dul shaqeeya webiga daawa wuxuuna idaacadda v o eeda oga warramay taxadarka dhanka amniga ah ay ka leeyihiin shaqaasiyada ay ka soo gudbiyaan dalka etoobiya ama ka qaadaan dalkani kenya maya maya ma gudbin halkaa way askar joogaan waxay askarta fasaxaan baan soo gudbina anaga askar etoobiyaan ah halkan ku sugan halka ka joogta haa waxay ayagoo ay didaan way noqonayaan waxay kalena waan soo gudbinayna dhankan kale askar kenya dhankan kenya ayagan bay ku xirantahay ayagana waxay sii daayaan baan gudbinaynaa annagana wax laisla ogyahay un baa la gudbin waxay la qabsadeen way noqonayaan waxay kaloo la sii daayaan waan gudbinayna muwaadiniinta kenyaanka ee ku sugan magaalada mandheera ayaa walaac fara badan waxay ka qabaan inta badan dadka ka soo qulqulaya dalka soomaaliya oo ay aaminsan yihiin in ay falqaladaha ka socda dalka kenya gudihiisa ay ku lug leeyihiin waxayna kuu sheegayaan in waxba aysan ka qabin dadka ka imaanaya dalka etoobiya oo ay cabsi fara badan ka qabaan ganacsatada yaryarka ee ku soo qulqulaya magaalada mandheera qaarkoodna u tillaabsanaya qeybo ka tirsan gobolkani waqooyi bari mandheero oo ah halbowle u ah dhaqaalaha geeska gobolka waqooyi bari xuduudna la leh dalka ethoobiya iyo dalka soomaaliya qulqulatooyin ayaa ka dhaca marba marka kasii dambeyso saameyn ayayna waxay ku yeelatay dhanka dhaqaalaha nolosha iyo weliba isku socodka bandow ayaana mar walba iska saaran magaalada tani mandheera qaraxyo kala duwan iyo weliba dilal ba-an oo lasoo qorsheeyey ayaa ka dhacay bartamaha magaalada mandheera taasoo shacabka magaalada ku dhaqan ay eedda dusha ka saarayaan in dowladda dhexe ay ka gaabisay inay sugto ammaanka muwaadiniinta kenyaanka ee ku sugan dalkani kenya maxamed faarax shire v o a xuduudda dalka ethoobiya iyo kenya dusha webiga dhaawa
aad buu mahadsan yahay maxamed faarax shire halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahim daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa inala socodsiinaya
waayahay ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan warqadda ugu horraysa ibraahim oo haddaan markiiba daf usoo idhaahdo waxa ay ka timid hooyo xabiiba yaasiin liibaan iyo aabbee xujaale aadan quule xasan xujaale aadan quule iyo cali xujaale aadan quule iyo ubax xujaale aadan quule nasre nuur ibraahim macawaale xujaale aadan quule jamaad maxamuud qaasim liibaan iyo maxamed xujaale aadan quule iyo deel xujaale aadan quule iyo reerah geedi aadan quule iyo reer cusmaan aadan quule iyo sidoo kale reer buraash aadan quule iyo reer marsheeyo aadan quule iyo eedo dhuubo aadan quule waa dhammaan reer quule iyo eedo cadar aadan quule dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan dhammaanna dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan iyaga oo kala jooga meelo kala duwan arooska iyo aroosada cabdi xujaale aadan qulle iyo maryan mukhtaar liibaan oo arooskooda uu ka dhacay degmada guraadha moole baa la yidri ducaduna waa xaggiina baa ibraahino arooskaasi waxaan leenahay kala kulma bashibashi iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed xasan budle iyo hooyo xabiibo taani ducaale iyo hooyo seenab faarax iyo carruurteeda iyo waxay yidhahdeen muuse budle iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo ruqyo budle iyo odageeda iyo carruurteeda iyo siciid budle iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo sacad budle iyo xaaskiisa carruurtooda iyo khadre budle iyo odageeda iyo carruurtooda iyo faadumo budle iyo odageeda iyo carruurtooda iyo mustafe budle waxaana ay jecel yihiin inay bogaadinaya hambalyoba ay u diraan doctor cabdirasaaq cali cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen kaltuun axmed oo muuse oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaan eebeeda kaga baryaynaa in aad isku waartaan oo ubad qeyr qaba oo eebeeda kale sii aamin ayaa leenahay warqadanna ibraahim intaadan soo qaban heesta ugu horreysa haddaan ka gaarsiiyo waxay ka timid annagoo kale ah baa layidhi dhammaan reer cabdi sheekh iyo dhammaan reer shariif cidruus iyo cusmaan macalin ibraahim cismaan footo buu ku magac dheeryahay iyo faysal cabdalla derow iyo cabdalla xasan buule iyo cabdinuur abuukar mursal iyo mustaf sheekh cabdulaahi waa mustaf sheegow iyo isaaq maxamed nuur iyo cabdulaahi ibraahim maxamed doonow iyo sidoo kale cabdiwahaab sheekh aadan iyo cabdulaahi abuukar mursal isaaq maxamed nuur dakhare baa la yidhi iyo cabdulaahi ibraahim maxamed doonow iyo cabdiwahaab sheekh aadan iyo cabdulaahi abuukar mursal waxay taanid u dirayaan xuseen cabdisheekh iyo nimco shariif ciidruus oo wiil iyo gabar mataano ah ay ugu dhasheen baa la yidhi portland oregon baa layidhi waa dalkan maraykanka waxaana loo bixiyey baa layidhi sumaya xuseen cabdi sheekh iyo yaxya xuseen cabdi sheekh waxaan leenaha bay yidhaahdeen soo barbaara ducadana waa xaggiina baa layidhi ibrahim maxaa ku ducinaysaa wiilkaas iyo gabadha mataanaha ay ku dhashay portland dalkan maraykanka waxaan leenahay allah idinka dhigo mataano soo barbaara oo waalidkood iyo dalkooda iyo diintoodaba anfaca waa tahay heestii ugu horreysay waa la aawe ninku aaminay oo ku ixsaama ah misiir ah haye hoos ooyo uurkiisa maad
masaasa maad dhammaystirteed beydka ibraahimow de waxaan islaaya amaad hees kala gashaa
codkii macaan ah fanaanka axmed danaaji sacad
waa tahay waa la'aawe iyo codkii macaane axmenaaji sacad oo ay fanaaninta la jiibinayeen oo ay ka dhex muuqata allah u naxariiste faadimo qaasim rowli intaas haddaan kaga gudub macaasho warqaddii xigta haddaan soo qabto waxaa ay naga soo gaartay caasho diiriye iyo faadimo buulo burte iyo waxay idhaahdeen shamse bashiir iyo iishe cusmaan sheekh iyo luul jilcow iyo ruqye xayiisi iyo waxay yidhaahdeen hooyo faaduma xasan shuuriye iyo hooyo batuulo cusmaan xasan waxaanay jecel yihiin inay dhammaantoodba ay halkan ka salaamaan hambalin u diraan liibaan maxamuud maxamed iyo ayaan maxamuud diirshe oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada london dalka britain waxaana ay leeyihiin waxaan eebe uga baryaynaa meherkoodu inuu horseedo guur qeyrqaba oo ay kala kulmaan bashbashii barwaaqo aamin ayaan anaguna leenahay waa tahay warqadanna waxaa la yidhi waxaa halkan tahniid aroosa ka diraya dadka kale ah aabe cabdirashiid xaashi iyo hooyo sureer xirsi maxamuud iyo axmed cabdirashiid xaashi iyo maxamed waa mahad cabdirashiid xaashi iyo karaama cabdirashiid xaashi iyo najmo cabdirashiid xaashi iyo sidoo kale sharma arkay cabdirashiid xaashi iyo maamo shamis cismaan cilmi iyo muxube cismaan cilmi iyo raxme cismaan cilmi qarad xirsi maxamuud iyo fardowse xirsi maxamuud iyo deeqo xuseen warsame iyo ugu dambayntii cadar xaashi cali iyo dhammaan shaqaalaha redio daljir cabud waaqal yiri waxaanay dhammaantood kala joogaan dalka gudihiisa dibaddiisa waxaanay tahnid aroos u dirayaan farta iyo faraatiga baa la yiri boqorka iyo boqoradda hee waa maxamed cabdirashiid xaashi iyo marwadiisa farxiyo siciid arooskooda waxauu ka dhacay baa lyiri dalka sweden ducada waa ibraahim xasan daandure iyo caashucuud baa lyiri ibraahim haddii warqadiin aan akhrinay dhegaystayaashii aan gaarsiinay heese wan wanaagsan aan u hayno ducadan may iyagoo kusoo darsadaan oo naga daayaan xilka faraha badan leh adigana u duceyso waay markaan waa waxoo dhan bay annaga nagu soo xawileen waa taa u duceynaa duca maxay noo dhibtaa waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba bad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa heesta halkudhageedu yahay ambiya codka fanaanka cabdulqaadir kaskay ambiyaay walaale nafku aamintaa wax kuu sidee
waata ibraahim mararka qaarna saasaa loogu tuurtaa aad baa umahadsan tahay aye marka gacmaha la iska fiirinaa miya aad iyo aad kaskay kusoo dhawaada
waxa uurka gube waa aamuskee nafta armuda hogaamiso waxa uurka gube waa aamuskee ma adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo oo la lahaa jacay ma adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo oo la lahaa jacay ma wadadaaba qadayru baxdiyo qaadayo nafas baysanba siduu malin qabaa welmeelay eedaadayo nafas baysanba siduu malin qabaa welmeelay ambad baanaho awadaan
heestii ambiyo iyo codkii cabduqaadir kaski intaas hadaan kaga gudubno caasha dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo faadumo barre cabdi iyo hooyo maryan axmed guure iyo waxay idhahdeen aabe jaamac guhaad cali iyo cabdiraxmaan jaamac guhaad fortuun jaamac guhaad iyo fuusiye jaamac guhaad iyo baxsan cali yuusuf iyo siciid cali yuusuf iyo xaawo cali yuusuf iyo caasho waxay yidhaahdeen dallaan yuusuf iyo axmed cabdulaahi yuusuf iyo cabduqaadir maxamed jaamac iyo xaaskiisa iyo cusmaan turaabi iyo axmed ciise iyo xaaskiisa iyo axmed maxamed maxamuud iyo habboon cabdulaahi maxamed iyo kamaal macalin daahir waxaana ay jecel yihiin in ay halkan ka salaamaan tahniyadna ay u diraan faarax cali yuusuf oo waxay yidhaahdeen wiil ugu dhashay zambia waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed faarax cali waxayna leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo waalidkiisa iyo dadkiisaba anfaca amin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya marka hore waxaan halkan ka salaamayna baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo tahaniyadaha gaar ahaan hay waa caashicuud waa layidhi ibraahim xasan daandure waan idinka guddoona mid la midana hawadaanu idiin soo marinaynaa marka xigta bay yidhaahdeen waxaa tahaniyad diraya annagoo kale ah hooyo bishaaro macalin cumar hooyo suuday aadan xasan adeer maxamed gaab macalin abe shariif axmed abe maxamed xasan nuur abti xuseen aadan xasan abti ibraahim aadan xasan kiish iyo abti ismaaciil aadan iyo yuusuf maxamed nuur iyo cali maxamed macalin cabdiraxmaan macalin isxaaq waa maxamuud macalin cumar dhammaan reer macalin cumar yuusuf maxamed nuur cali maxamed macalin cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo suleymaan maxamed nuur jacfar iyo abshiro macalin isxaaq iyo muslimo xuseen mursal iyo haajiro maxamed nuur iyo aadan xuseen mursal waxa uu ku magac dheer yahay sheekh aadan iyo sidoo kale habi khaliif waa tahay habin waa lala bax ibraahino habi khaliif waa farxaan miya mise mise waa farxada mise waa farxad waa tahay iyo habi khaliif baa ugu dambeeya marka habi khaliif ma ma wiil baa mise waa gabar marka magacu midayaaba dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi maxamed shariif axmed cadow iyo faadumo madgaab macalin arooskoodu uu ka dhacay magaalada mandheere ee dalka kenya taariikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay maaje sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana leenahay bay yidhahdeen allah ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano wada jira oo nabadgalan waa la yidhi aamiin aamiin aamiin warqadan waa lasoo dhammaystiray sideedaanu u akhriya ibraahino wada jiray nabadgala dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray caasho mahad xasan colow iyo hooyo saraado xirsi diiriye iyo cabdishakuur salaad dhoore iyo xanad cabdi xasan iyo asad cabdinuur balbalaad iyo waxay yidhaahdeen faysal cabdinuur balbalaad iyo mustaf cabdinuur balbalaad iyo cadar cabdinuur balbalaad iyo zahro cabdinuur balbalaad iyo leylo cabdinuur balbalaad iyo ayaan cartan barre iyo nasro maxamuud raage iyo shamse khaliif labaale iyo anzal axmed cabdinuur iyo cabdiweli cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay halkan ka salaamaan heestaana ay la dhegeystaan hooyo nasteexo xasan colow iyo waxay yidhahdeen aabe cabdinuur balbalaad oo wiil ugu dhashay guriceel galgaduud waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen asmar waxaana ay leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaara ducadana waa xaggin caasha wiilka maxaa ugu ducayn lahayd allaha soo barbaariyo oo ha noqdo midkii soo weynaada waalidkiis iyo walaaladiis iyo dalkiis iyo diintiisaba wax u tara aamiin warqadan aan soo qabta ibrahim aan ka gaarsiiyo dhammaan reer cabdi sheekh iyo dhammaan reer shariif ciidruus baa layiri iyo cusmaan macalin ibraahim cusmaan foto waa warqadan marka lasoo noqoto iyo faysal cabdalla derow iyo cabdalla xasan buulle iyo cabdinuur abuukar mursal iyo mustafa sheekh cabdulaahi mustafa sheegow iyo isaaq maxamed nuur iyo cabdulaahi ibraahim maxamed doonow iyo cabdiwahaab sheekh aadan iyo cabdulaahi abuukar mursal waxaa halkan tahanid dhalasha uga daraynaa bay yidhaahdeen xuseen cabdisheekh iyo nimco shariif ciidruus oo wiil ugu oo wiil iyo gabar mataano ah ay ugu dhasheen portlandna dalkana maraykanka waxaana loo bixiyey bay idhaahdeen sumaya xuseen cabdisheekh iyo yaxye xuseen cabdisheekh waa tahay waxaan ugu duceynaynaa labadaasi wiilka iyo gabadha mataanaha ee bortland ku dhashay in ay noqdaan kuwii soo weynaada ee wanaagsanaada dadkooda dalkooda dadkooda iyo diintoodan waxutara aamin maxaan dhegeystayaasheena usoo qaban lahayn al waa hees malaha nagu bannaan dabayl yahay naf baad dibadiga jirto damba ay hogaaminaysa dabaylahay yaa xaggaasaa laga jira waxay tiri waa tii waagi hore hudhudka iyo shimbiraha iyo la diran jira moogta ibrahino waxay tiri malaha dabayshii ay dhex qaadayeen maba dirsatid haye shimbir intuu meelahaa sii fadhiisa lahaa dabayshaa ka dheeraysa oo meeshay dhex mushaaxayeen maba iyada sii dhex mushaaxisad ay tiri haldha codkii macaana waa faadumo cali cilmi haldha
faaduma haldhaac ayaa intaasi aan kaga gudbaynaa dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa dambaalkan waxa uu naga soo gaaray xuseen cali shuurow iyo hooyo faadumo sheekh xasan maxamed iyo aabe cali shuurow iyo xasan cali shuurow iyo muxsin cali shuurow iyo muno cali shuurow iyo nimco cali shuurow iyo luul cali shuurow iyo raxma cali shuurow waxaanay jecel yihiin inay salaamaan faaduma cumar macuw oo joogta bay yidhaahdeen texas dalkan maraykanka waxaan filaynaa ina idin dhegeysanayso warqadana haddaan soo qabto waxa ay ka timid waxaa halkan taxniid aroos uga diraynaa baa la yidhi annaga oo kale ahee hooyo sureer xirsi maxamuud xaraare iyo cabe cabdirashiid xaashi cali madow iyo adeer sheekh cabdulqaadir xaashi cali iyo sidoo kale iyo xaaskiisa baa layidhi iyo carruurtiisa iyo adeer axmed xaashi cali xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo eedo cadar xaashi cali iyo caruurteeda maxamed cabdilcasiis xaashi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiweli axmed sahal kaafi yuusuf aadan iyo sidoo kale deeqo axmed sahal iyo sharmaarke cabdilcasiis xaashi iyo hani cabdilcasiis xaashi iyo yaasir axmed salaad dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi maraykanka soomaaliya kenya iyo yurub waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan lamaanaha isdoorta baa layidhi farta iyo faraatiga faraska iyo geeyadaha iyo boqorka iyo boqorada waa tahay waaba loo soo gabiyey maxamed cabdirashiid xaashi iyo marwadiisa qaaliga ah farxiyo saciid oo arooskoodu ka dhacay baa layidhi magaalada stockholm ee wadanka sweden waxaana leenahay bay yidhaahdeen arooskiina kii lagu nasto oo lagu nagaado oo allaha ka dhiga bay yidhaahdeen midkii loo aayo waxaan sidoo kale tahaniyad dhalasho hawada u marinaynaa baa layidhi waata lasoo dabadhiga waa xarfaan saxaabta warqadani soo qortay maxamed cabdicasiis oo wiil ugu dhashay baa layidhi magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi canaan adinka ducada sii raaci waad mahadsantihiin ammaanuu soo barbaar ayaan kulanaa noqon kii waalidkiis iyo dadkiisba anfacaah caashooya waxaan dhegeystayaasheenna usoo qabanaynaa heesta waad igu bannaan tahay haye waad igu bannaan tahay yaa ku luqaynaya waxaa ku luqaynayaa fanaaniinta surkayray iyo siciid daa'uud cali masxaf waa taarikooda mugan
barya kadib dalgacalkiyo nolol wadan bilowdha dhaxnashii naftaydo dharartan isbadhana barya kadib dalgacalkiyo nolol wadan bilowdha baylahno kastoo tahay nabiga badbaadsho adigayar baradhaya baylahno kastoo tahay rabiga badbaadsho adiga yar baradhaya adiga rag baradhaya aan kalsooni buuxdiyo ballanqaadka siiye bilow maxmed sanadiyo haddaad bila maqnaataba ha kabixi bugtaa geliye kalsooni buuxdiyo ballanqaadka siiye bilow maxmed sanadiyo haddaad bila maqnaataba ha kabixi bugtaa geliye
anigaba siiyay barqaday dhuqlane qlyuga caashaqu ina wada baneeyaan anigaba siiyay barqaday dhuqlane qlyuga caashaqu ina wada baneeyaan digayraas barwaqiyo bari sharafi taalo adiga u mudan binays adiga u mudan binays digayraas barwaqiyo bari sharafi taalo adiga u mudan binays adiga u mudan binays bareerahaygiyo u bandhiga xogtayde haddaan baajin kara mood fartuunka barin karo baashadaan marin lahaa
waad ugu bannaan tahay codadkii macaana ee surqayaray iyo saciid daawud cali fasax madanaantaasi kaga gudbano dhambaalkan caasho waxaa uu laga soo gaaray cabdulaahi maxamed ruuraaye iyo axmed yuusuf dheeraye iyo khaliif faarax xasan iyo cabdifataax daahir cilmi iyo zakariya maxamed iyo waxay yidhaahdeen cabdiweli sheekh mursal iyo xuseen ismaaciil hiraad iyo hurfe xasan quruf iyo waxay yidhaahdeen farxaan xasan ciro iyo sacdiyo cabdi maxamuud iyo hibo sheekh cali iyo maxamed saalax guure iyo farxiyo nuur nageeye iyo maxamed nuur nageeye faaduma yuusuf taxadar dhammaan dadkaasi waxay jecel yihiin inay tahniyad ay u diraan iyo heestaanba ayna la dhegaystaan faarax cali yuusuf oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen zambiya waxaana wiilkaas loo bixiyey maxamed faarax waxayna leeyihiin allah kadhigi kii soo barbaaro oo waalidkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadana waxay ka timid aabbe cabdulqaadir xuseen mire iyo hooye caashe maxamuud cawaale iyo carruurteeda oo kale ah mawlid cabdulqaadir xuseen mire iyo xamdi cabdulqaadir xuseen mire faysal cabdulqaadir xuseen mire yuruba cumar jaamac iyo carruurteeda deeqa cumar jaamac iyo carruurteeda maxamed cumar jaamac adeer cabdulaahi jaamac mire iyo carruurtiisa iyo adeer cali xuseen mire iyo carruurtiisa iyo eedo asli cali xuseen mire eedda shamis xuseen mire iyo abtiyaab alyar maxamed maxamuud cawaale iyo carruurtiisa iyo aabe waa iyo habaryaraba alyiri faadimo maxamuud cawaale iyo carruurteeda iyo sidoo kale habaryaro khadiijo maxamuud cawaale iyo carruurteeda dhammaantood waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan farxiyo cabdulqaadir xuseen iyo saygeeda maxamuud maxamed cusmaan oo meherkoodu ka dhacay baalyiri dalka sacuudi arabiya caasimada riyaad waxaan leenahay bay yidhaahdeen guul guulle lagama waaye gobonimo ku aqalgala aamiin dhambaalkan waxa uu ku bilowda waan islaamana caashucuud iyo ibraahim daandure barnaamijka hambalyada heesaha ee v o a waanu idinka qaadnay waxaana yidhaahdeen waxaan nahay injineer borow iyo dejiyo sheekh iyo faadimo xulbaale iyo carruurteeda sacdiyo sheekh cabdulaahi iyo nasteexo sheekh cabdulaahi iyo mukhtaar sheekh cabdulaahi iyo aamine sheekh cabdulaahi iyo aabe sheekh cabdulaahi dhammaan waxa ay jecel yihiin inay heestan iyo taaniyadba ay gaarsiiyaan waxay idhahdeen cabdulaahi xulbaale iyo afadiisa hane cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay nairobi dalka kenya wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdulaahi waxayna leeyihiin ducada idinka le waaye allah ka dhigi kii soo barbaaro oo waalidkii anfaca aamiin bal heesta xigta ibraahino ladan iyo codkii xuseen miirale
ati mahalaydayiga
hees aad u wanaagsan ayaad dhegaysanayseen waxayna gebageba u tahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cud ayaa inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddaan qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka ugu waaweynaa idiin kormarana howlgalka qaramada midoobey ee dalka afghanistan ayaa cambaareeyey weerar bambaano oo maanta oo sabti ah lagu dilay ilaa shan iyo soddon qof islamarkaana lagu dhaawacay in ka badan boqol qof madaxweynaha dalka maraykanka barack obama oo jeediyey khudbaddii toddobaadlaha ahayd ayaa isaguna sheegay inaanay jirin halis ka weyn isbeddelka cimilada oo soo food saaraysa koonkan sidoo kalena duqayn culus oo xagga cirka ah oo lala beegsaday ciidamada isbahaysiga ee uu hogaaminaya sacuudiga ayaa weli kasii socda dalka yemen iyadoo kooxda alqaacida ay ku guula ka gaadheen bariga dalkaas qodobadaasina waxay gebagebe u ahaayeen idaacaddayadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen sahra cabdi axmed yoan oo ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo intayna idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaanu dikaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.